jaamacadda daaha faraceeda magaalada kismaayo ayaa lagu qabtay kulan dood cilmiyeed oo ku saabsan habka naqtiinka cashirada iyo diyaarinta imtixaanka waxaana kulanka ka soo qayb galay waalidiin macallimiin arday sidoo kalena waxaa marti ku ahaa brofesor cabdirasaaq maxamed xaashi inta badan kulanka dood cilmiyeedka ayaa waxaa looga hadlay fahamka waxbarashada ee bulshada dhexdeeda iyo sidii loo horumarin lahaa aqoonta dhalinta marka hore doodda waxaa ka hadlay su-aalana weydiiyey brofesoorka qaar ka mid ah ardaydii ka soo qayb gashay munaasabadda brofesor saa ogtahay waxaa jirta xaalado macallimiinta iyo ardayda udhexaysa xaaladaasina waxaa waaye waalidku arday waa soo dirayaan galaasku soo gelayaa ardaygu macallinkaa markaa xiisadii macallinkii kulaaba galaaska soo gelaya wax yaro buuqaa dhacaya ardaygu marka wuxuu odhanayaa galaaska macallinka iyo arday oo iga bax ardayga marka banaanku aadaya maalin kastana banaanku aadaa bishii waxay ka kooban tahay waa soddon beri bishii sideed beri haddaad ka jarto sideed beri fasaxa ku jirto sideed beri ka jar waa labaatan iyo labo waxaa laga yaabaa labaatan iyo labada maalmoodba inuu ardaygu ku banaanka u qaadanayay waalidkii kama warhayaan bishii marka dhammaata lacag soo tuura laha waalidkii laba labaatan iyo labadaa berina ardayga wax xiisada ma qaadanin waalidkiina mama gaadho hal maal hataa ma gaadho wuu iska baxaa wuu iska qalad doontaa marka see loo xallin karaa baan su-aashaydu midaas oo ahay arday saaguna yani waxay iskugu jiraan saddex lood kuwa kuwa madax adag markii si loo fiiriyo kuwa kuwa madax adag markii si loo fiiriyo kuwa madax adag kuwana waa kuwa dhaga fududoo yani aan badanaa khaladka iska ilaali arday toosan ah midna waa mid yani canaanta wax ku fahma marka arday waxaa jirta badanaa ka mid ah kuwa madax adag haddana waalidkiina uu la jeclaya waxbarashada ayagana aan jeclayn waxbarashada marka sidee lo isku waafajiyaa inaan ardaygaas anoon yani madax adegiisa og haddaan wax kas ku sameeyo inuusan yani soo toosanin sidee baan yani waxbarashadiis ku jeclaysiyaa dhanka kale brofesor cabdirasaaq maxamed xaashi oo marti ku ahaa kulanka ayaa dhankiisa ka hadlay waxbarashada iyo muhiimadda ay u leedahay dhallinyarada mid dadaal badan midaan dadaalayn daalimu linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilkhayraat soo intaas ma jiraan saas kale daalimu linafsi muqtasid wa saabiqun bilkhayraat intaba waxaa la rabaa in waxaa laga rabaa marka ninka dadaala ilmahaaga ka fiirada cid kale aadin ilmaha guriga jooga soo saa uma kala duwana ama qaar midka xun banaanka loo bixinayo waa la isku wadaa ninka hiliblaha ah soo hilibkiisa iskuma gado hilible jir keli mu gadaa hilibkiisa lafaha kulli waa isu kaa daraa rabaasi waa la isu kaa jebinaya waa la isku daraya macalinku waa saas dadkan waa isku wadaya midka liita a aragto gaar u bixi mas'aladiisa waraysa maxaa dhibaato ku haysato qaarkood markaa wax ku adag yihiin banaanka u bixiyo waxaa tirahdaa wax ku adag maxaa u sharax wixii beri galaas markaad timaado waxaad tiraahdaa su-aalyaha su-aashii weydiiyay ardada asaa gacantaagay keligiisaa ka jawaaba niyaddaa udhismaysa inta aan arday niyada udhisi karno aan udhisno aan ogaano shayg haddaan rab inaan xalino sidiisaba wax ma rabna inaan xalino calaamadaha ayaan la xalin cudurka cudurka laftiisa aan xalin qandhaa ku haysa barashtamaa laqday haddana qandhaa ku haysa waa laqday malaariaba ku haysa ha daawada malaariyaa laga raba laakiin ma anfacaysa shaygani calaamadaha cudurka marka sababaa keena wax arday kasta midka dadaalaya midka aan dadaali mid waxaa jira dadaali jiray oo haray waa arkaysaa mar mid aan dadaali jirin soo fiicnaad arkaysaa macnaheedu ma aha qofka ma xumee dhaqankaa xun ardayga ma xumee ardaynimada xun ugu dambeyn kulankan dood cilmiyeedka ee loo qabtay ardayda fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare ee degmada kismaayo iskoolada ku yaalla ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlay caqabadaha waxbarashada iyo weliba sidoo kale sidii ay cashirada naqtiinka ugu samayn lahaayeen uguna diyaar garoobi lahaayeen imtixaanka soo socdo